gurmadkan oo la deersiiyaa dadka fatahaada saameeytay gaar ahaan ahaan qaba baahiyaha gaarka iyo koraan dhaafee afar boqol qoosa qoysaskunga iyo weliba la deersiiyey raashinga sida bariiska saliida bura timira haanaseyti oo baahi winyoon qabenga maadaama daadadka xaafado magaalada galenga ousa saameyn ku weeldhadiya wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimo qoyska dowlada koonfur galbeed nasra awees sheekha yaan kuwareyntii ku hadalay biyowka deeqdun oo la deersiiyaa dadka naafada aan wax u qaybino dadka oo runtii baahiyaha gaarka qaba dadkaasoo runtii aad u jeedaan inay yihiin dadkii aad iyo aad ugu liitay oo aan ku siinayno raashiin mucaawino ah mucaawinadaasoo aan rajaynayo inay tahay baahidii dhibaatadii ka dhacday beedhawo ee fatahaadda qayb ka mida aan ka jawaabayno runtii waa dad aad iyo aad u tawaalaysan waxaan rajaynayaa guddigii gurmadka fatahaadda in runtii maanta ay ka jawaabayaan baahida aan brioritiga siinayno dadka baahiyaha gaarka qaba ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka cabdinaasir cabdi caruusha yaa ang mahadnagay hay-adda sodma oo deeqdun hadeersidiya dadka danyarta ee gaar ahaana dadka naafada baydhabo oo ah xarunta aan ugu talagalnay gurmadka ka socda magaalada in laga abaabulo waa ku faraxsanahay maanta in aynoo suura gashay isdeetan qof oo ka yimid bulshada qaybaheeda kala duwan oo inta badan ay yihiin dadka baahiyaa gaarka qaba inaan maanta gaarsiino deeqdan aan gaarsiino waxaan u mahad celinaa tiimkay noo soo xulay oo xaafadaha maamulka degmada booliska oo xaqiijiyey dadkii ugu nugulaa inay maanta meeshaan imaadaan waa idinka ka mahad celinaynaa markii u horreysa ma noqon doonto insha allah dadaal badanaa la samayn doonaa dadkanna waa la gaari doonaa haddii ilaaha yidhaahdo intaan maanta meesha joognay la sheesheekaysanaynay dadka waxyaalo badanoo baahiya inoo sheegeenna insha allah madaxweynaha iyo madaxda naga sarrayso waa gaarsiinaynaa waxyaalahaas yararkana waa laydinla xalina haddii ilaaha yidhaahdo waxaa rabaa inaan si gaara u mahad celiyo hay-adda sodma oo deeqdana soo gaarsiisay anoo ku hadlaya magaca guddiga arrimaha fatahaadda waxaan idinka ballan qaadaynaa in wixiina soo gaaraba dadka aan saa u soo gaarsiino